horumarkii dalka waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo si gaar ah u asiibay hooyooyin iyo carruur badan waayidda labada waalid gaar ahaan aabbaha waxaa fikir iyo iskutashi ay ku abuurtay dhalaan aada u dayar kuwaasi oo hadba meel ka eega sida ay noloshooda u maarayn lahaayeen waxaad arkaysaa carruur ka howlan shaqo maalmeedkooda waxayna isugu jiraan shaqooyinka ay qabtaan soysoy gaari ama sida soomaalida u taqaano kirishbooy wada gaari dameer barashada makaanignimada kuwa qashinka xaafadaha ka soo daadiya kuwa barta sida guryaha loo dhiso iyo baalishlayaal haddaba warbixinteennu waxaan diradda ku saari doonaa carruurta kabaha caseeya boqolaal carruur ah oo ay da-dooda u dhexayso saddex iyo toban ilaa afar jir ayaa maalinkii u shaqo taga suuqyada magaalada kismaayo waxayna isku dayaan inay helaan nolol dhaanta midda guri jooga ah shaqooyinka ay qabtaan carruurtaasi waxay kala kulmaan caqabado kala duwan oo ay ka mid tahay jirdil cagajugleyn handadaad iyo in loo diido labada kun shilinka soomaaliga oo ay kabaha ku caseeyaan ma helin mana hayaan cid ay u gardhiibtaan si ay u helaan xaqooda juhdiga iyo dadaalka dheeriga ah ay muujinayaan ubadkan duruufta la nool waxay ku raadinayaan inay helaan ku-filnaanshaha quutul daruuriga qoyskooda iyagoo maalinkii hela wax ka yar shan dollar kama aysan quusan inay ka mid noqdaan sida carruurta ayaga la midka ah ay mustaqbalka rajo wanaagsan ka qabaan hayeeshee ee waxaa xusud mudan inay u baahan yihiin gacan qabasho aan gabasho lahayn markaad la sheekaysto waxay kuu sheegayaan inay aaminsan yihiin qadarta rabbi waayo waxa ay yihiin kuwa aan haysanin labadooda waalid mid ka mid ah taasi oo u keentay inay noqdaan uqidmeeyaasha reerka siciid cabdulqaadir abuubakar albani kismaayo